waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali xidhiidhada waddanka masar iyo waddanka suudaan ayaa iyagu u muuqda inay maalmahan ka soo raynayaan kadib markii ay gaadhay xaaladooda xidhiidhka dhanka diblomaasiyadda meel aad u adag oo iyadu dareen weyn lahayd kulan ay isugu yimaadeen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar saamix shukri iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka suudaan ibraahim kanduur ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kaahira halkaasoo ay ku garfeeyeen xaalada aad u fara badan kulankaas ayaa ku weheliyey labada nin ee ugu sarraysa arrimaha sirdoonka labada waddan saamix shukri wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar oo isagu arrintaasi ka hadlaya sheegay in waddankiisa iyo suudaan ay isla afgarteen inay wax ka qabtaan dareenka arrimaha siyaasadeed ee labada dhinac dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka suudaan ibraahim kanduur ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in wafdida labada dhinac inay isla afgarteen inay muhiimad weyn u leedahay arrimaha nabad sugidda badda cas isagoo qanduur meesha ka saaray inay jiraan heshiis ku saabsan saldhig ciidameed oo waddanka turkiya laga siiyey gobolka sawaakin hadalladan labada mas-uul ay jeediyeen ayaa iyagu waxa ay yimaadeen kadib kulankii ka dhacay kaahira oo ay isugu yimaadeen labada wasiir arrimo dibadeed iyo labada madax ee arrimaha sirdoonka labada mas-uul ee arrimaha sirdoonka ayaa waxay kala ahaayeen dhanka masar cabaas kaamil dhanka kaleete waddanka suudaanna waxa uu ahaa ninka uga qayb galay ee isaguna madaxda ka arrimaha sirdoonka maxamed catal mawla cabaas shirkan ayaa isagu waxa uu ku daba jiray kulankii labada madaxweyne ay isugu yimaadeen labaatan iyo sideedii bisha janawari daafaha shirmadaxeedkii afrika ee dhacay etoobiya oo madaxweynaha waddanka masar cabdilfatax asiisi uu ku booqday madaxweynaha suudaan goobtii uu ka deganaa magaalada wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar ayaa waxauu sheegay labada dhinac inay isla afgarteen inay haddaba xaqiijiyaan xoojiyaanna danaha ay wadaagaan ilaaliyaanna waxyaabaha labada dhinac ay danaynayaan iyagoo ixtiraamaya arrimaha gudaha una howlgalaya sida ay u hanan lahaayeen arrimaha ammaanka qaran ee labada waddan taasina ay ka mid tahay in kor loo qaado heerka iskaashiga iyo isku xidhnaanta labada dhinac mas-uuliyiintan kulankaasi ay isugu yimaadeen ayaa waxaa la isla afgartay in lasoo nooleeyo guddiyo horay u jiray oo labada waddan masar iyo suudaan ay lahaayeen balse muddo aan iyagu shaqaynin kaasoo ay ka mid ahayd guddida arrimaha qunsuliyadda guddida dhaqaalaha guddida sare arrimaha farsamada ee labada waddan ay wadaagaan hay-adda waadi niil la yidhaahdo ee dhanka isugugooshitaanka webiga niil ah iyo sidoo kaleete guddida xuduudaha iyo guddida wadatashiga ee heerka wasiirada arrimaha dibadda ah dhinaca kale labada waddan ayaa waxay isla soo qaadeen in dib loo eego arrimaha warbaahinta ee labada waddan oo iyadu markaasi ka qayb qaadatay carqaladihii ama xiisadihii iyagu markaasi siyaasadeed ee u dambeeyeen iyadoo markaasi lagu amray inayna warbaahintu marna ka qayb qaadanin hadalka isku tuurtuurka loona howlgalo waxyaabaha la wadaago iyo sidoo kaleete in la isla meel dhigo heshiis dhanka warbaahinta ku saabsan iyagoo mas-uuliyiintuna ay diideen in marnaba ay dhacdo in warbaahintu ay u gefto labada shacab heshiiska kaahira iyo khartuum ayaa waxaa lagu ballamay in si joogto ah wadatashiga dhanka siyaasadda iyo dhanka ammaanka uu u sii jirayo isagoo heerka wasiirada arrimaha dibadda ku dhici doona taasoo si joogto ana wakhti loogu soo qoondayn doono iyadoo mar walbana ay ka qayb gali doonaan labada madax ee arrimaha sirdoonka labada waddan waxaa jira xidhiidhada waddanka masar iyo suudaan in ay xiisada ka jireen taasoo markaana kharduum ku qasabtay in safiirkeeda kaahira ka joogay in ay ka soo qaadato taasoo dhanka kaleete waddanka masarna ay ku baaqday inay dib u eegayso tallaabada iyaduna ay jawaabta ay ka bixin lahayd balse arrinta ayaa u eg shirmadaxeedkii qaaradda afrika ee ka dhacay wadanka etoobiya inuu ahaa mid isagu furfuray siyaasadda labada waddan kadib markii ay kulmeen labada madaxweyne halkaasoo kadibna uu ku soo biiray sidoo kaleete ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs cbcom cau xariijin soomaali